wafdi ballaaran oo isugu jira isimada gobolka cayn culama awdiin cuqaal iyo qoyaano ayaa saaka subaxnimadii hore ka ambaxay magaalada tanbuuhoodle xarunta gobolka cayn waftigaas oo ka kooban saddex isin oo hogaaminayo garaad cabdilaahi garaasoofri kamid yihiin suulaan siciid ismaan cali garaad salebaan buraale iyo xubno dhowra oo ka tirsan xubnaha golaha cuqaasha ee gobolka cayn ayaa saaka heertii waaberi ka tilmaaday magaalada buuhoodle waftigaas ayaana kusii jira deegaanka cagaaro dhawaan la ku dagaal markale ku dhex maray laba bilood oo kasoo wajada gobolada mudug iyo soorle xubnaha waftigaasi ismada oo saaka ka hor intayna kaan bixin buuhood lala hadlay warbaahinta gaar ahaan shabakada wararka cey dadcom ayaa uu sheegay inay kusii jeedaan magaalada cagaare halkaas oo lagu wado inay kaga qeyb galaan shirweyne nabadeed oo lagu heshiinayo beelahaasi iyagoo kasoo gax jira gobolada mudug iyo sool oo dhowr jeer hore ugu dagaalamay deegaanka cagaare oo dagaalkoodu soo noqnoqday waftiga naysimada ayaa sidoo kale magaalada balacad waxaa saaka kasii raacaya sida qorshuhu ahaa garaad abshir garaad saalax oo isna kamid ah ismada gobolada sool sana gacan oo isagoo halkaasi ku sugay halka ugaas cabdilaahi ciise nuurna oo haatan ku sugan yahay sida uu u sheegay warbaahinta caalamiga ah ee dadka ugaasku goobtii ka dhacay ka dhacay mashaqadaas oo isla saakiba isagoo halkaasi hore uu sii gaaray magaalada cagaar ayaa haatan waxaa kusii qulqulaya ergooyin aada u fara badan oo kasoo kala jeeda gobolada sool sanaag iyo cayn oo iyagu ka kala tegay magaalooyinka laascaanood buuhoodle werwed iyo deegaano badan oo ka tirsan gobolada sool sanaag iyo cayn iyo weliba gaar ahaan degmada boocame halkaas oo ka baxeen iyana ergooyin balaaran oo hogaaminayo ogaas cabdilaahi ogaas ciise nuur waftigan ism ismada ka kooban ee kasoo kala jeeda gobolada sool sanaag iyo cayn ayaa iyagoo haatan waxay kusii jeedaan gabi ahaanba kuqulqulayaan weliba culimada cuqaasha dhalinyarada iyo qeybaha kale duwan ee jecel bulshada deegaanka cagaare halkaasoo la doonayo sidai culays loogu saari lahaa labada beelood kasoo kala jeeda gobolada mudug iyo sool oo iyagu dhowr jeer hore dagaal ugu dhex maray deegaankaasi dagaalkaas ku saabsan muran dhuleed halkaasi ku yaala dhinaca kale magaalada galkacyo xarunta gobolka mudug magaalada garowga iyo maga iyo inta badanba gobolada puntland tuulooyinka degmooyinka ayaa iyana waxaa kasoo kaxay ismo aada u fara badan kasoo jeeda isla goboladaasi iyo weliba siyaasiyiinta horey uga tirsanaan jiray maamulkii hore jenaraal cada muuse uu kamid yahay doctor maxamed cali yuusuf gaagaab wasiirkii hore wasaare wasiirkii hore wasaaradda maaliyadda puntland ee xukuumadii jenaraal cada muuse culimawdiinka iyo ismada labada dhinac ayaa iyagu waxay haatan u saxildoogteen sidii markale ay u dimin lahaayeen xiisadaasi deegaanka cagaare oo iyada dhowr jeer hore dagaal ku dhex maray labadan beelood kasoo jeeda gobolada mudug iyo sool waxaana guud ahaanba ismada kasoo jeeda gobolada puntland haatan ay si xawli uga soo qulqulayaan deegaanka cagaare iyo magaalada burtilo oo iyagu inta udhexaysa magaalooyinka garowe iyo magaalada gaalkacyo waxaana magaalada burtilo haatan ka socda sida wararka heshay shabakada wararka ceg dotcom kulamo balaaran oo leeyihiin beesha ka jooda kasoo jeeda dhinaca gobolkaasi mudug oo looga xaajoonayo sidii ay si xukameyn lahaayeen nabadana loo ilaalin lahaa waxaana lagu wadaa siday warar hoose heshay dadka may sheegayaan in marka hore ay kulan gaara yeesheen ismada iyo salaadiyiinta iyo culimadu aynu kulankaas ku saabsanaan doono sidii loo wajihi lahaa ama loo dami lahaa colaadan haragaadisay labada beelood walaalaha ee dhowrka jere hore soo noqnoqotay colaadan cagaar ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan dad tiradooda lagu qiyaasay in ka badan konton ruux oo kasoo jeeda labada dhinac oo iyagu maalin kasta halkaasi ku dagaalama waxaana hadda soo baxaya baqayay soo jeedanayaan dhinacyada ay arrimahaasi khuseyso gaar ahaan culimaudiinka waxgaradka siyaasiyiinta iyo weliba indeergaradka iyagu ugu baaqaya beelaha walaalaha inay dagaalkaas joojiyaan si shuruud la-aan ah sidoo kale wafti balaalan oo hogaaminayo wasiir ka-xogeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland cali xoosh iyo uu kamid yahay lataliyaha madaxweynaha puntland dhinaca arrimaha ammaanka korneel careys iyo weliba saraakiil hore ka tirsan maamulka puntland ayaa iyaguna ku sugan magaalada burtile iyo deegaanka cagaar oo maalmihii ugu dambeeyay u kala dalqaadayay beelahaasi waxaana maamulka puntland arrintaasi u saaray guddiga wasiiraa hor hogaaminayo wasiirka wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta hidaha iyo dhaqanka doctor cabdixakiin axmed guuleed oo ay kamid yihiin wasiirka wasuur dowlaha maamul wanaaga iyo xubno ka tirsan golaha xukuumadda maamulka puntland oo iyagu doona iyagu oo iyagu arrimahaasi colaada labada beelood haatan doonaya inay xabasho si rasmiya kala dhex dhigaan maamulka puntland ayaa wuxuu waday labadii maalmood u dambeysay ama wiigan gudihiisaba cadaadis xoogan uu ku saaraya beelahaasi sidii u joojin lahaa dagaalkaasi marka la soo cusboonaaday waxaana labada gole ee dowladda puntland sida gaar ahaan golaha golaha baarlamaanka golaha xukuumadda iyo golaha ismada iyo weliba golayaasha kale maamulka puntland kasoo baxaya baaqiyo nabadeed oo lagu jeedinayo dhinacyada deegaanka cagaarfe iyo deegaanka burtile inay dagaalka si nabadgelyo ah u joojiyaan shuruur la-aanna ay ku jirto waxaana deegaanka cagaare iyo burtila kusoo kusii qulqulaya yuhuud aada u balaadan oo ka socda guud ahaanba gobolada puntland oo dhan iyagoo haatan kusii jeeda deegaanka cagaare dagaalkan mar kale kasoo cusbanaaday labada beelood walaalaha ayaa gebi ahaanba aada looga xumaaday waxaana muuqatay hadalhaynta sida wa looga hadalayo guud ahaanba gobolada puntland iyo mudaqadaba waxaana socdo dadaal xoogana oo lagu jiro sidii colaadaasi mar kale ay usoo noqon lahayn oo ay wadaan isimada culimaadudiinka ilaahay nooga barya in colaadaasi ayna mar kale deegaankaasi dib uga cusbaanin cali cismaan cali dhigtar shabakada wararka cee dotcom buuhodle